barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa maalin jimcaha waana labayo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno sida ay ku noolaan jireen reer guraagii hore ee soomaaliya
gabadha guriga lihi waxay lahayd hawsheeda iyo waxqabashadeeda iyo inta xilku ka saaraa waxay ahayd reerka gurigiisa aabbuhu kormeer ayuu ahaa reerku wuxuu ku noolaanayo xoolaha dhaqaalahooga sahanka safarka
dabcan sidoo kale barnaamijka waxaan ka maqnaan doonin ee dhinacii kaalmaha heesaha wasigaan haynahay aqalkuu ridaayo dalka lama dul saare
heesaasi ciyaaraha ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xarunta la socodka duufaanta ee maraykanka ayaa sheegtay in geninkii dambe ee khamiista ay duufaanta mikel ay ku socotay badda atlantikada ee gobolka virginia mikel oo ah dabeel waxyeelo geysanaysa islamar ahaantaasina wadata daadad halisa ayaa laga dareemayaa meelo ka mid ah gobolka north carolina iyo koonfurta bartamaha atlantic sida ay saadaalbixiyaashu ku warrameen waxay dabeeshaasi ku socotaa xawaare gaaraya ugu yaraan shan iyo siddeetan kilomitr saacaddii horaantii khamiista ayaa dabeeshaasi waxa ay dabaylo xoogan iyadoo wadata ay ku dhufatay gobolada koonfureed ee mareykanka waxayna burburisay meelo ka mid ah gobolka florida ugu yaraan lix ruux ayaa rumaysan yahay in dabeeshaasi ay sabab u noqdeen inay dhintaan
jiradda washington post ayaa warisay in saraakiil ka tirsan maraykanka lagu wargeliyey in dowladda turkigu ay hayso maqal iyo muuqaal caddaynaya in jamaal khashuuqi oo ah suxufi sacuudiga u dhashay lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga saraakiil turki ah iyo weliba kuwa maraykana ayaa jiradda u sheegay in maqal iyo muuqaalkani ay muujinayaan in khashuuqi la qabtay labadii bishan oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda iyadoo intaasi kadibna la jirdilay islamarkaana la dilay iyadoo intaasi kadibna la jarjaray washington post ayaa sida oo kale sheegtay in saraakiishan oo magacooda aan la shaacin ay sheegeen in maqal iyo muuqaalkan ay muujinayaan caddayn naxdin leh oo ku saabsan jamaal khashuuqi
wanaagsan door wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanayseen waa v o a markan aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno waxaad jimco xiliyadan oo kale aad dhegaystaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kasoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkan oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeennan maanta waxaa inoogu marti ah dhaqanyaqaan muuse axmed carab oo horena aynuga duubnay barnaamijyo ku saabsan sooyaalka dhaqanka soomaalida abwaanka maanta waxaanu ka waraysan doonnaa habnololeedkii soomaalidii reer guuraaga ahayd habkii ay u noolaayeen dhaqan ahaan qoys ahaan bulsho ahaan intaba iskugu jirtay
biyoyaduna way mahadsan tahay waana ku salaamayaa waana ku hambalyeynayaa weriyaha haashimna waan hambalyeynayaa midda kale tani maartaa hidiya dhaqanka dadkii hore iyo dadkan iminka maxay ku kala duwan yihiin baad weriyaha haashim bay weydiisay wax weyn bay ku kala duwan yihiin oo iskuma dhowa waxa lagu dhaqmi jiray dadkii hore waxay ku dhaqmi jireen caruuska marka la dhisayo ee wiil iyo gabadh la isku aroosayo waa xaflado weyn baa dhici jiray labada reerba way soo diiqi jireen way soo tigtigfii jireen welulaha la ciyaari jiray waa la isku buraanburi jiray inakaa loo buraanburi jiray inataa loo buraanburi jiray waa la isamaani jiray wacdaraa ka dhici jiray iyo wanaag talada dadku gacmahay isaasteen talay wada lahaayeen qoloqolo ma kala lahayn qabiilqabiil ma kala lahayn aabbo qudhaa lagu abtirsan jiray iyo hooyo qudhaa lagu abtirsan jiray iminka wixii waa laga tegey oo looma dhowo hidiya dhaqanna iminka waa laga tegey gabadh huteelo la geeyo oo loogu tumo oo loogu caruuso ma jiri jirin waxaa loogu tumi jiray aqalka hooyadeed iyo aqalka caruuskahee loo dhisay iyadu leedahay iyo ninkay isku guursadeen baa loogu ciyaari jiray oo huteelku ahaa markaa iminka hidiya dhaqankii haba yaraatee wax ka jira ma jiro waxaa jiraysay ciyaarta hidiya dhaqanka ah waxaa lagu ciyaari jiray inamadu reer waxay ka soo gudi jireen maarta reero kale ka soo gudi jireen reerka hable ay ku ogaadaan ayaabay u gudi jireen duushoodii tegi jireen halkaasibay ka heesi jireen si habluhu ugu soo baxaan waxay odhan jireen maaragta waar waa gabadh suldaan dhalay salligiibay ku hurudaa waa la soo sasabayaa haw samir daraadhina yhabhbay odhan jireen maganaysaa digidhe digidhe digidhe bay odhan jireen markaa saasaa loo ciyaari jiray markaa habluhu sidaasay ku soo bixi jireen dabadeedna waxaa la tegi jiray gego rag waxaan maqlay adaacadaha ama interneedada ka faafiya hidiya dhaqanku waxuna sharci u lahayn oo yidhaaha maaragtaa waa golokafuul ayaa la yidhaha ciyaarta hidiya dhaqan golokafuulku waa golahan reerka dhexdiisa waxa weeyaan qoyska markay isguursadaan qoysaska wakhtigaa hore waxaa dhex iman jiray khilaaf khilaafka ninka iyo xaaskiisa dhex yimaada wakhtiyadaa hore see loo xalili jiray waxaa loo xalili jiray dad badan looma doonaynin meeshu waa meel xilisku leh waa naag iyo ninkeed weeyaan waa labadii adduunyada ilaahay isku qoray ee isku xaq lahaa weeyaan marka inata aabbaheed inata aabbaheed haddii aabbaheed la waayo adeerkeed haddii adeerkeed la waayo walaalkeed ayaa aabbo noqon jiray oo u iman jiray inata aabbaheed war sidii sidaa iyo sidaasay inatii leedahay si ayna hadda ceebidabad uga bixin sidaa iyo xaalkii loo qariyo hadduu inakii khaldan yahay iyo hadday inatii khaldan tahayba hareeraha laga joogsan jiro intii intii u xigtay ayaa qarsan jirtay oo la dabooli jiray inankana waa la isugu tegi jiray hadduu khaladka leeyahay war waxay waxaasaa samaysay iska daabaa la odhan jiray inato hadday khaladka leedahay nayaa waxaad yeeshaa maaragtaa hadda kadib waxaa u noqon innagoo halkaa kusii guda jirna su-aasha ninkaasii weydiin doonaa marka ay kala cadhoodaan ee tusaale ahaan haweeneydii ay ka tegto reerkii ay ka cadhooto ee reerkii ay ka dhalatay tegto garta ma waxa lagu qaadi jiray guriga ay ku duday mise dib baa loo soo celin jiro marka gurigeygii lagu soo celiyo ayaa wada hadalka la furi jiray iyo wixii khilaafka ka dhaxeeya lagu xalili jiray inatii waxay ku duntay reerkoodii waa laga daba tegi jirade haddii aan laga daba tegin oo qoladii inata guursatay iyo ninkii guursaday iyo odayaashiisii ka daba tegin oo reerkii inata aabbaheed ayna tegin ceeb baad dusha ka fuulaysa reerkii inata guursaday dee danka ma liidine maad noo soo doonataan noo soo hooye miyaad tidhahdeen waa maya ma ininka oo haybinaya oo baafinaya maad noo timaadeen maya dee reerka waad nacdeen warqadeedii siiya baa loola dhiri jiray yaa horta laisku horreysiin jiray marka arrinta dambena waxaa lagu qaadi jiray dee maaragtaa gurigeeda lagu qaadi jiray sidaasaa loo jiray waayo dee xad in maaragtaa sidii xeerku ahaa ee ka rabtaale nimankani maaragtaa inanta guursaday waxa sidaa loo leeyahayna waa sidaa inagta waxaa lagu dhammaynayaa arrinteeda gurigeedii iyadana xoolaha lagu soo gelbinayaa ama qaaligeeda ama qaalin lo-ah kowdhadeed iyo ubasubaga ayaa lagu soo hoynaya waana la soo baxiimayaa weliba saasaa lagu soo hoynaynata markaa reerkii ay ka dhalatay ee qoyskooga ahaa ayaa xoolaha iyo mariinka iyo waxyaabaha ku soo celinaya iyo subagaba iyo ama ama dibi ama qaalin lo-ah yaa yaa lagu soo hoynaynata ee xoola-la-aan lama soo hoynayn haye maantana waa la soo daadiinaya oo inta baa gacanta la soo qabar waa taynatiin iyadoo faaruqa dhanka kale markaan su-aal kale kaa weydiiyo abwaan muuse axmed carab maadaama aad dhaqanyaqaan tahay wax badanna aad u soo joogtay dhinaca dhaqanka soomaalida hadday miyiga tahay iyo hadday magaaladaba tahay waxaa jiray howlo badan oo qoyska soomaalida ah ee reer guuraaga ah shaqooyinka ninka iyo haweenaydu say u kala lahayn in gabadha guriga lihi waxay lahayd hawsheeda iyo waxqabashadeeda iyo inta xilku ka saaraa iyadiyo ubadkeegaba waxay ahayd reerka gurigiisa reerka dhexdiisa guriga dhexdiisa ama reerka ha u aroorto oo ha u soo dhaamiso ama dheri ha u kariso ama xaaba ha u soo gurto ama aqal ha- ha dhisto oo ha samayso ama kolba in jidiida aqalkii ha ku ladho oo maarta ha ku siyaadisa indhaharayaashii aqalkii u gaboobayaan dhaqaalihiisay ku jiraysay iyo ubadka xanaanistiisa see u xanaanaynayso sida maaragtaa maaragtaa waxa u siinayso siday u kala korinayso siday u afbarayso ina macallinku waa hooye weeyaan aabbuhu hooyadu saasay ahayd aabbuhu kormeer ayuu ahaa reerku wuxuu ku noolaanayo xoolaha dhaqaalahooga ee maaragtaa sahanka safarka daafacaadda cadowga uu ka daafacayo ma garanaysaa arrinta tol ahaaneed ma garanaysaa ee in layskugu yimaado ee tolka loo talinayo iyo ninkuna ku shaqo lahaa
qoysku markuu ballaadho ee uu ubad dhalo ee wiilal iyo gabdha ay noqdaan barbaartaa ku soo biirtay qoyskii ee wiilasha iyo gabdhaha leh dhankay shaqada ka geli jireen qoyska shaqada waxa maaragtaa ubadkii marka la dhalo waa la tarbeynayaa innaku ma tarbeyno magaaladu tarbiyaddoodu way yar tahay iskoolka geeya wax ma soo dhigte wax soo bara eedaabta kale se daakhilka ma barra carruurteenna halkaasuu ula baxayay in ubadka aabbahood ina islaamtuna hablaha halkaasay ula baxaysa odaguna inamada halkaasuu la baxayay wuu waaninayey waxay waxaa iska jira dadka haddoo doonina rag baa tihiin saasaa loo dhaqmaa waddankiinna ilaaliya waddankiinna u kora waddankiinna difaaca shisheeye ka difaaca waxaasuu baarataa ku tababariyey soo garamaysa xagga diintana wuu bariyey ma garanaysaa diintana wuu bariyey is- hooyaduna hablaha halkaasay u baxday aqalka dhexdiisa iyay ku waaninaysa hooyo anaa ini dhalay ragga maaragtaa hala ciyaarina waa ceeb bay odhan jirtay ceebtiinna astura cawraad tihiin ma garanaysaa sida ragga loola sado kolkaad weynaataan ee la ini guursado sidaasaa loola sodaa ragga waa loo goglaa waa laga dambeeyaa ma garanaysaa cuntadaa loo loo wanaajiyaa ma- hagaag baa loo goglaa ka xishoo hadduu ku dilo ha ku xanaaqin u dulqaado waa ninkaagii waxaasay ku yani reerkeyga reerkooga hablu say u dhaqi doonaan iyo raggooda ayay ka dhaadhici jireen taa aad tilmaantay waxa weeyaan barbaarintii iyo sidii aadaabtooda iyo korriinkooga dhaqanka ay u waanin jireen su-aasha aan ku weydiiyey waxay ahayd shaqada ay wiilashu qaban jireen ee ay ka qaban jireen qoyskooga waxyaabihii dhallinyar ahaan markaad imiga aduu tusaale ahaan miyiga joogtoo kale ee qoyskiina aad ka qaban jirtay markaad dhallinyar tahayd maxay ahayd Ee, iminka waxaan kaaga sheekaynaya xagga tarbiyadda tarbiyadda ayaa horta ka horeysa waxa la qabanayo iyo waxa lagu la- lagu barbaarinayo iyo ninba meeriska uu qabanayo ini geel baa jira lo baa jira ari baa jira ma garanaysaa ceel baa jira oo xoolihii laga soo waraabinaya ayaa jira marka habluhu adhigay ahaayeen adhiga ayay raaci jireen oy oy maaragtaa raaci jireen oo dugaaga ku oy soo daaji jireen raggu lo-da hadday xer tahay oy xer oy maaragtaa ay- ayna reer la oolin oy xer lo-du tahay in kolba meeshii daaq leh ayay geyn jireen waxa ragga laayaana waa lo ee geelu raga malaayo waxa lumiyaa ee la baxsa taalladu in geela loo dilayey oy raaci jireen ceelalyada iyay soo waraabi jireen maarata taalladu ay soo waraabi jireen adhigay soo waraabi jireen mid kastaba kalkuuleeya aya iyo maarata diyaar loo ahaa markay dee raggu waaweynaadaanee dee ubadku kale weynadu kale kala aflaxo dee waalidkuna korkaasuu ku nasanayay isaguna oo hawshii ay hay jireen oo dhan dee waxaa qabanaya dee ubadkoogiibaa qabanaya saasay ahayd adhiga oo kale yaa maali jiray ma wiilashaa maali jiray ma gabdhaha maali jiray caanaha laga maalayo adhiga yaa qaban jiray hablaha hablahaba kule raggu geela iyuu lis iyo lisaa iyo lo-da ayuu lisaa adhiga idaha riyaha waxa ama maqasha u sii daynaya ama caana ka lisaya waa hablaha iyo hooyada waa la kala leeyahay saasaa loo kala lahaa hawsha dhaanka oo kale marka la doonayo ee biyodhaamin lasoo wado howlahaasee loo kala qaban jiray ceelka fog yaa biyodhaaminta u dooni jiray meelaha biyuhu ka dhow yihiin ee laasaska amase durdurada ana yaa biyaha ka soo dhaamin jiray kuwii la cabayay ha noqdaan ama kuwii dheriga lagu karsanayay ha noqdaan wax ayaa qaban jiray
waxaa qaban jiray ee, dumarku dhaamisadii ku shaqo lahaayeen kolka ari la waraa ari loo ceelilyoonayo ee la waraabinayo ama geel loo ceelilyoonayo ama loo loo ceelilyoonayo raggay ahayd ama adhiga la waraabinayo raggaa waraabinaya xagga dhaamiska waxa ku shaqale hablaha iyo hooyada ayaa ku shaqale magaraysaa inata waxaana hooyada waxa nasinaysa inatii baa nasinaysa halka halka aabbaha inakii ka nasiiyey iyadana inataa nasinaysa hooyadeed ma garanaysaa oo dhaamiskii soo dhaaminaysa ama hooyadeed baa soo dhaaminaysa waxay ku arooraysaa dameertii ma garanaysaa ayay ku arooraysaa dameertii haddii la waayo awr baa lagu aroorayo reerka loo rareeya hadduu hadduu fog yahay meel dhow hadday tahay oo reerku biyaha u dul yahay dee dhabarkaa lagu soo dhaasanaya sidaasaa haddaba maaragtaa reerka loogu dhaamin jiray reerku markuu guurayo ee uu deegaankii uu deganaa ka guurayo uu deegaan kale u guurayo yaa rari jiray ma haweenkaa rari jiray mise raggaa rari jiray kolkuu reerku eeg meeshii kolkay doog yaraato ay doog xumaato sahan baa horta la diri jiray sahan baa soo sahminaya rag baa israaci jiray way soo ilaalaynayeen markaasay reerkii ku soo noqonayeen dumarkii bay amar siinayaan waxay odhanayaan aqalada fura barri waa geedi meel heblayaanu guuraynaan soo saamine oo xoolaha uga nafnool oo doog leh ma garanaysa ayay odhan jireen markaa dumarkaa dee furaya aqalka dumarkaa aqalka furaya iyo hablihii ayaa furaya markay furaan iyo kaa awrkii hogaanka ku soo xidhaya iyo kaa tu'inaya iyo kaa iyo kaa la raraya wixii ay kari waayaan ma garanaysaa ee ka culus raggaa la rareeya ma garanaysaa waxaa ku shuqulle hooyadii hablihii ayaa ku shuqulle aqalka furidiisa iyo dhisidiisa iyo awrku raridiisa intaba iyaa kaa ku shaqale waa la kala leeyahay shaqada intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu ahaa abwaan muuse axmed carab aynaynu kaga hadlaynay nolosha soomaalidii hore qoys ahaan habnololeedkii iyo waxyaabihii ay isticmaali jireen dadkaa reer guuraaga ee soomaaliyeed barnaamijkana waan idinka soo diyaariyey magaalada boorama aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan barnaamij la mid ah sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaagi dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka uu magaalada boorama noogu soo diyaariyey toddobaadkan haashim sheekh cumar good haatanna wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsantahay cabdixakiin maxamuud shuruuc dhegaystayaal horyaalada kala gedisana yurub waa laga nasanayaa toddobaadkan ha yeeshee waxaa dhacaya kulmo isreebga qaarkeed dalalka afrika oo kale isreebka koobka qaaradda afrika ayaa ka dhacaya halka kulmo kale oo saaxiibtinimo wadamada qaarna ay isugu sii diyaarinayaan kulmada dhacay waxaa ka mid ah yurub oo kale ueva nations league ayaa waxaa isku arkay dalalka poland iyo burtuqiiska saddex gool iyo laba gool waxaa ku adkaaday kooxda waddanka burtuqiiska ka socotay waxaa sidoo kale dheelay shalay russia iyo sweden bareejo goollalaan ay ku kala tageen israel scotland laba gool iyo gool scotland ayaa laga wadranaday waxaa lithuania ay guuldaro kala kulantay laba gool iyo gool ah romania montenegro iyo serbiana laba gool iyo waxba serbia ayaa ku wadranaatay dhinaca iyo africa haddii aynu aadnana waxaa markaasi wada dheelay kooxda congo iyo kooxda liberia groupka gs reebka cup of african nations saddex gool iyo gool congo ayaa ku awdronaatay sidoo kale waxaa kulamada dhici doona maanta ka mid ah oo ay isku arki doonaan yurub oo kale belgiumki switzerland ayaa dhili doona croatia iyo ingiriiska ayaa wada ballansan austria iyo northern ireland ayaa dhili doona estonia iyo finland greega iyo hungary belarus waxay dhili doontaa luxemburg moldova iyo san marino ayaa wada ballansan dhinaca iyo afrikana waxaa wada ballansan oo is arki doonaa kooxaha kooxda ka socota bermuda iyo san mratan waa dhinacaas iyo concaf nations league aan idhaahde bahamas waxay dhili doontaa kooxda barbuda waxaa sidoo kale dhegaystayaal maalinta brita la dhili doona kulamo kale oo kulamada xiisaha badanna uu ka midka yahay kulanka ay dhili doonaan netherlands iyo jarmalka slovakia iyo jek republic ireland iyo denmark norway waxay dheli doontaa slovenia bulgaria iyo khubros ayaa wada ballansan georgia iyo andra ayaa wada dheeli doona latvia kazakhistan ayay la dheeli doontaa waxyaabaha kusoo kordha natiijooyinkaasi waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaandan leenahay duhur wacano wanaagsan intaynaan kaalmaha heesaa jillicin aan mar kale dib ugu noqdo jamaal axmed cismaan oo aynoo dulmano qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsaned shuruuc xarunta la socodka duufaanta maraykanka ayaa sheegaysa in gelinkii dambe khamiista ay duufaanta michael ay ku socoto badda atlantika ee gobolka virginia michael oo a dabeyl xoog badan ayaa waxa ay geysanaysaa burbur islaamar ahaantaasina waxaa laga dareemay meelo ka mid ah gobolka north carolina iyo koonfurta bartamaha atlantic sida ay saadalbixiyaashu ku warrameen waxay dabeyshaasi ku socotaa xawaare gaaraysa ugu yaraan shan iyo siddeetan kilomitr saacaddii ugu yaraan lix ruux ayaa la sheegay in ay dabeyshaasi sababteeda lahayd inay dhintaan jaridada washington post ayaa warisay in saraakiil ka tirsan maraykanka lagu wargeliyey in dowladda turkigu ay hayso maqal iyo muuqaal caddaynaya in jamaal khashuqji oo ah suxuufi sacuudiyaan ah uu dhashay wadankaasi sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ah ee magaalada istanbul saraakiil turkiya ah iyo kuwo maraykan ah ayaa jariirada u sheegay in maqalkan iyo muuqaalkuba ay muujinayso in khashuqji la qabtay bishan oktoobar labadeedii kadib markii uu galay qunsuliyadda intaas kadibna la jirdilay kadibna inta la dilay la jarjaray the washington post ayaa sidoo kale sheegtay in saraakiishan oo magacoodaan la shaacin ay ku warrameen in maqalkan iyo muuqaalkani ay muujinayso caddayn naxdin leh oo ku saabsan jamaal khashuqji
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo dulmarayey qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatan haddaynu jallicno dhinaca kaalmaha heesaha waa codka fanaanka salaad derbi
dumarkuna kamaasiyo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuuraday ralyama noqoto bunka gaari waaya anaa waan israacshayo yabiyaa qurdadamba xalay baan riyaaqo ruuxaani iitani raadkeeda guraye anigio raxmo qura ayaa rubis la joogane caruurkiitaayo raaxada adduunyada ani wayga taagte siqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu imaroono raka igama taaro dhanna ima ridaye ragta ma lahaysiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhambaan rabaadoon wicla orod ku daalod raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo ma wayne Abeni radmale, abeni radmale, dela laudun mola.
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa jamaal axmed cismaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo guud ahaan bahda v o e idin leh tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo Kunimo kuremo, gugu orusheo, dabla roreibale. Badda oo isrogiyo, biyo horarka joogan, bayguruga wareysane. armicida ramiyo mantilula raqsideedii fooshane nacabkay rideeyo man faraxan maroodi